wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka isku magacaabay somalilan ayaa tibaaxaya in dhacdo argagax leh oo maanta oo khamiisa laga soo tabiyey gudaha magaalada hargeysa taasoo dadka ku nool magaalada hargeysa yaab iyo makaa ku reebtay kadib markii meydadka laba qof laga dhex helay gaari nooca raaxada ah oo ku baakimna mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa bulshada iyo warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada hargeysa ayaa sheegaya in meydadka la helay ay ahaayeen askari ka tirsan ciidamada maamulka somalilan gaar ahaan kuwa qaabilsan madaxtooyada iyo gabar ka mid ahayd bulshada ku nool magaalada hargeysa oo la saarneyd gaariga ilaa iyo haatan si rasmi ah loo mogaa waxaa keenay dhimashadooda durbadiiba waxaa goobta isku geedaamay ciidamada booliiska ee maamulka isku magacaabay somalilan waxayna gebi ahaanba goobta u diideen inay wariyaasha usoo dhowaadaan si ay warar u tabiyaan